asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacano wanaagsan dadyoba sharafta le naga dhegaysanaya adduunyada dacaladeed meel kasta aad joogtaan waraysiga kana wuxuu kaga imanaya waa madasha sigis waxaa qaadaya anigoo ah yaasiin ducaale waxaanu maanta waraysan doonaa guddoomiyihii hore ee degmada burac oo iscasilay waxaanu weydiin doonaa sababtu isu casilay iyo waxyaalaha ku kalifay inuu xilliga kan iscasilo waxaanu marka hore u mahad celinaynaa madasha sigisti oo iyadu had iyo jeer u fududaysa dadkan na dhegaysanaya adduunka dacaladiisa naga dhegaysanaya inay kusoo xidho siyaasiyiinta soomaaliya guddoomiye kusoo dhowow madasha sigist aad iyo aad baad umahadsantihiin dhamaantiin yaasiin ducaali iyo ashadnaa nuur iyo madasha sigisti intaba insha allahu tacaala mahad celin kadib insha allah waa idin soo dhaweynaya waayahay guddoomiye su-aasha ugu horreysa aan ku weydiinaynaa waxay tahay waa maxay sababta xilligan keentay imaad aad iyo aad ayaad umahadsan tihiin waana su-aal wanaagsan way wanaagsan tahay in ummadda ama bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogto aan gaarsiino waxa saxda ah ee aan markaa munaasibka ahayn iyo waxa maaragtay laga dhidhigi karo aan diidi karno insha allah dabeerkuna uu noo diiday inaan insha allahu tacala aan qaadano number ko waxa ugu horeeya saad ogtihiin highland ama gobolka highland iyo degmada puntland waxay hoos tegaysay maamulka puntland inta ay jirtayba waana markii ugu horeysay goladeedan loo dhiso ama maamulka degmo saa daraadeed lumber kow qodobka ugu weyn oo aan aada iyo aada iyo aada u dhalinay waxaa sagaal iyo toban bilood ayaan hay xilka guddoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada puntland wax xuquuqa tootali kaba aanan helin maamulka uu hogaamiyo cabdiweli cali gaas lumber labo waxaa aada usoo caanbaxaya cadaalad darada lagu hayo ummadda guud ahaan puntland iyo iyadoo hantideedii iyo cashuurtii yarayd ee laga qaadayo hooyada dhulka la fadhida yaanyada iyo waxa kasoo degaa dekedaheena ama ka baxa aan haba yaraatee wax xuquuq aysan ka helin shaqaalaha ciidamada iyo dadka u shaqeeya dawladda iyo weliba da dadka danyarta intaba saddex qodobka saddexaad oo muhiimka waxa weeye in gobolada sanaag iyo highland kasoo jeeda si gaar ah gaar ahaan buurta calmadow laga bilaabo ceelaayo ilaa meesha laas qoray si gaar ah ay il gaar ah iyo cunaqabateyn ay u saaran tahay isagoo weliba maamulka gaas uu aada u tafaxaytay inuu isku dayayo inuu dadka deegaamadooda weligoodba ay ay ay deganaayeen inuu maanta la wareego waxaa kaloo lamber qodobka afraad ii ah in aynay kasoo reyneynin oo in badan aan u dulqaadanayni oo u naseexeyneyn oo la talinayni maamulka puntland intii uu hayay madaxweyne gaas inay kasoo darto mooyaane iyo waxyaabo kaleto oo aada u tiro badan waayahay marka markaan guddoomiye kuweydiiyo hadda sagaal bilood ayaa saad noo sheegtay aada xilka haysay marka xilligan iyo xilligii hore xilligan iyo xilligii hore maxay ku kala duwan yihin markaad xilka qaadanaysay intaasiba waa jireen cunaqabateyntaasiba waa jirtay oo weliba gobolka sanaag iyo gobolka highland labada aad kasoo jeedaaba cunaqabateyntaasi puntland waa ka jirtay marka hadda maxaa cusub oo aad isu casisay marka laga yimaado arrimihii hore u jiray waad mahadsan tahay marka sideedaba uu maamul uu jiro waxa weeye marka hore qofka ama sida islaamka uu yahay ama sharciga ama dhaqanka dadka soomaalida ah waxaa lagu yaqaanaa dulqaad iyo inay ka hadlaan dhibaatooyinka inay maamulkooda la xiriiraan inay odayaal loo diro in tartiib tartiib la yiraahdo rajo ayaa la qabaa in waxa kan la saxo marka hadda qayladhaanta waxaa noogu wacan waxa weye wixii way kasoo reyn weyday dadkii in badan bay sabureen dulqaadkii ayaa ka dhammaaday naseexadii iyo ku noqnoqoshadii maamulka in lala taliyo ama inay dhibaatadaas joojiyaan time badan ayaa la geliyey nasiib daro saan sheegay way kasoo daraysaa kama soo reynayso saas ayaa keentay marka qayladhaan degdeg ah iyo inay dadku dib u tashadaan iyo inay duruuftooda iyo danahooda ay ay ay dib u eegaan una badan tahay inay ka tashadaan maamulka inaan gaal uqmo
waayahay marra ma la xidhiidh ma la samaysay guddoomiyaha xidhiidh ma la samaysay madaxweynaha puntland arrintan aad kaga hadlaysay cabashada in badan ma mahadsanid xiriir weji ka weji ah ilaa iyo afar goor in ka badan ayaan la kulanay odayaal xildhibaano kasoo jeeda deegaanka waxaan weliba gacanta ka saarnay qoraal dhibaatadeeda aan ku cadaynayno waxaan u geeyey oo aan u farta ka saaray ugu yaraan toban istiikar ama waraaqo waaweyn oo ay kamid tahay dhibaatada deegaanka sida xeebta maaragtay boosaaso aad agtay biijka adduunka waa meelaha ugu qaalisan waxay maaragtay hoy u noqotay oo kudaafad ka dhigtay ethoobiyan kasoo qaxaya oo ugu yaraan maalintii ay gasho kun ruux oo maalinta dadka degan degmada boosaaso ay ka badan yihiin dad qaxooti ah oo aan haysan deegaan oo nadaafadii iyo xeebtii kalluunka macaan ee quruxda badan aan kasoo dejinaynay ay maanta la la la buux dhaaftay qashin ay keenaan ajnabi aan loo aaba yeelin haba yaraatay in maxaa la yihahda ay dhulka iyo caafimaadkii iyo nadaafadii magaalooyinkeena bulshada ku nooleed aan laga jihaynin ayayna kamid tahay maamul xumada iyo indhala-aanta maamulkaas waxaa kaloo kamid ah dhibaatada deegaanka oo dhirta qoyan laga jaro dhulka oo maanta nabaad guur xoogla uu ka socdo oo abaaro sababay hadeer muddo laba sano aanna helin raxmadii ilaahay ay yaraatay oo dicaro ilaahay ku dhacday sababtana ay leedahay maamul xumadaas iyo fildaradaas wadanka ka muuqata marka ma ahaa nin ay u daloolaan wanaagga iyo naseexada qowmiyadeed ee omadeed oo loo sheegayo marka waa samir way adduunyada taagan tahay markay samir taagan tahayna waa in la tashado ummadda ay tashado wey waayahay idinku waxaad ahayd guddoomiyaha brana waa degmadii idinku wax cashuura midhaamaydin qaadi jirin haddii dhaqaalahayna ahaan lahayd iyo haddii mushaaradiina ahaan lahayd iyo hadday dadkaba ay ahaan lahayd imaad dawladda tustaan imaad shaqadiini iyo hawshiini kasoo baxaysaa
waa mahadsan tahay runtii waxaan isku dayey markii la ii magacaabay guddoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada buraan inaan yan sameeyo wixii lagu yaqaanay activitieska ama dhaqdhaqaaqa dawladnimo oo igu horeyso cashuurta waxaan la tashi la sameeyey wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka axmed karaash oo runtii aan aada ugu mahad celinayno oo ahaa yani maamulkaas intii ay jirtay puntland wasiirka keliya intuu yimi golo deegaan ka dhisay hase ahaatee hankiisii iyo ujeedadii wanaagsanayd ee aan ku baranay eeba u noola yimi ay ka socon weyday madaxtooyada garow oo in calinkaas uu joogo waxaan uuna ogolaaday qoraal uu aan wasaaradda maaliyadda la mareyno oo aan u samaysanayno buugta cashuurta inkastoo aysan wasaaraddu kharashka bixin oo dadka iyaga shacabku ay bixiyeen kharashkii documentska cashuuraha aan ku samaysananay saaad ogtahayna maaha wado furan oo sida laamiga oo kala ah ma aha meel dekeda ama airport ah waxa la la la alcashuura waa wax yar oo oo tax route wax loo yaqaano ama cashuurta wadada ah taasna waan bilownay wadooyinkan ku sameynay waxaan ku sameynay xafiiska degmadu ay ahayd waxaan ku sameynay guryo martidu ay leedahay waxaan ku sameynay nadaafada magaalada intii dee ka badan maaha wax kawargaran kara ama buuxin kara laakiin tabartayada aqoontayada iyo dadaalkayaga daacadnimadayadii ayaa intaas ku fulinay anagoo aan lahayn maljac dawli oo rasmi ah oo wax kasta nagala qayb qaadanaya
waayahay guddoomiye beryahan waxaa soo baxaysaa eedeyn loo jeedinayo dawladda gaas ama ha ahaato hadda wixii ka dhacay bari iyo ta aad maanta isu cajisay maxaad u malaynaysaa ba isbedelo oo weyn oo hadda dhacay
runtii waxaad moodaa hadda in ay taagankahay isbedel keliya oo hadda muuqda waxa weeye inay dadkii kusoo jeensadeen ay baraarugeen ay kala quusteen waano iyo wanaag wax kasta oo ay maamulka ula tegayeen waxaad mooda inay hadda ka raja dhigeen ayna ka quusteen ayna u eg tahay abwaantima cadde murtidiisii ahayd dad murtidiisii ahayd dadkaan la hadlaya baan lahayn dixiyo iimaane waxa weye yani yani quus meeshii ugu dambeysay ayay bulshada maanta taagan tahay saa daraaddeed wax khasaba markay arrintaas oo kale timaado inuu isbedel ay dadku ay isku dayaan si kastaba iyo wakti kastaba ku qaateen
waayahay botan guddoomiye sidaan ognahay gobolada ama haylaan ama sanaag baryahan waxaa kasoo cusboonaaday wax la yidhaahdo maakir oo iyagu raba markaa markay arkeen dhibaatada ka jirta puntland imaano dhulkii iyo dadkii waxba oo qabanayn inay laftigoodu isku tashadaan sida uu federaalku dhiganayana laba gobol iyo wixii ka badan marka ayaamaha waxaa jiray dhaqdhaqaaq iyo hadallo soo baxayey oo ah in laysku daro maakhir iyo khaatumo adigu ma umalaynaysaa mar haddii lagu hongoobay puntland inaad dhinaca kale u bedelanay waa mahadsan tahay walaal insha allahu tacaala kolligo ummad ama qowmiya marka ay dhibaato dareento ama mashaakilka iskaga daba yimaado si kastoo u dulqaadato si kastoo mas-uuliyad u muujiso si kastoo naseexo isugu daydo haddii la socon waayo wax khasaba in ummadda ay fikirto oy si kale u fikirto aniga waxaan caanku ahaa runtii ilaalinta deegaanka saan hore u sheegay iyo kahortanka dhibaatada xaalufka iyo inaan dhirka qoyaan la jarin siyaasi aada maaragtay u qoto dheer maan ahayn runtii lagaasi jeclahay biidnillahi karim wixii ummadda soomaaliyeed guud ahaan dal ugu jirto in insha allahu tacaala aan ololahayga aan qeybta labaad aan ka dhigo way jirtaa hadda in jiro isku day wanaagsan oo mudaynta gobolada sanaad iyo sool ama khaatumo iyo makhar state oo horay la isugu dayay hase ahaatee aan wax ka hirgelin hadda ma doono inaan ka hor dhaco laakiin kulli waa barnaamij aas aas hadda ah oo taagan oo aada iyo aada hadda loo hadalhayo madax fara badan iyo dad badan oo waxgarad ah oo bulshada maaragtay wejigii sumcad ku leh wadaniyad iyo iimaan wanaagsan lagu yaqaano ay hadda u oloonayaan ama ay hormuud yihiin waan soo dhaweyneynaa cid kasta oo oo dhaanta maamulka hadda aan ka tirsanayn waan iska casilay maaragtay jagada guddoominimada degmadayda iyo deegaankayga intaba laakiin hadda jawaab rasmi ah kuma siin karo insha allahu tacala lakin waxaan soo dhaweyneynaa cid kasta oo u dhaanta dadka iyo dalka sidan
waayahay guddoomiye kolley waxaad ka soo jeegtaa highland iyo sanaag ayaa kasoo jeedaa dhibaatada ugu weyn oo hadda dadku sheegayaan siyaasad ahaan curyaamisana waa puntland iyo somaliland marka hadda maxaa ku talaa oo aad rabtaa inaad ku dhaqaaqdid waxaad ahayd guddoomiyihii buntland markaa qaabkee ahayaad hadda rabtaan inaad wax u samaysaan mar haddii aad is-casishay
aada baad umahadsan tahay runaantii waa su-aal meesha ku jirta qofku ama muslim ha ahaado ama dadkeena soomaalida ahba dhaqan ahaan waxay uleeyihiin mar haddii qofku soo gaaro da-da lixadamaadka cibaado iyo camal suuban iyo in uu ummadiisa iyo dadkiisa islaaxa ama danta guud ee caamka uu ka shaqeeyo anigoo aan jagahayn anigoo aan xilhayn ayaan si iskeeda uga shaqayn jiray danta guud ee ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka goboladeena bari sanaag iyo sool aan rajeynaya insha allah sidii aan uga uga howlgeli jiray si iskayga inaan insha allahu tacaala oodanimadeydii iyo xilkasnimadeydii iyo wadaniyada yara igu jirto inta nafta igu jirto inaan uga faa'iideyo insha allah bulshadaana biidni illahi kariim
waayahay madaxweynaha haddii aynu ku noqono puntland markii doorashadiisa isagoo jooga magaalada badhan wuxuu ka sheegay wiilka garowe jooga iyo wiilka badhan jooga waa inay isku mid u noqdaan puntland marka uu jegada la wareegayna inuu soo booqdo iska daaye hadal dambe lagama maqan maxaa had iyo jeer bedela nimanka madaxweyneyaasha ee puntland soo mara ay u aadi waayaan gobolka sanaag iyo highland marka ay doorashada rabaana ay iyagu uga kaambeyn gareeyaan meelahaas
waa mahadsan tahay runtii waa su-aal aada usoo noqnoqotay hadda ka horna mar sanad ka hor waraysi la yeelatay idaacadda daljir ee localka degmada boosaaso oo ahayd su-aasha la iweydiiyey maxaa bulshada deegaankaasi ka filayaan madaxweynaha cusub jawaabtii aan ka bixiyey ayaan rabaa inaan haddana ka bixiyo oo ahayd waxa uu mari doonaa madaxweynaha cusub ee hadda isbedelka ku dhawaaqaya waddadii ay mari jireen madaxdii hore waxaan intaa raaciyey waxa uu uu leeyahay afka ka leeyahay waa afka baarkiisa ama waxa loo yaqaan livestock afka qalaad sidaa daraaddeed siba saad og tahay wuxuu markuu baran jiray uu yiri baran iyo iyo iyo garowas uu kay mid hase ahaatee way beenowday wuxuuna caan ku yahay run ahaantii inuu waxa uu ballan qaado aysan dhaafin bushmihiisa oyna been uu hadda ku sifoobay bulshaduna ay hadda ku ay aada iyo aada ugu eedeynayso ama ay ku baratay waxaan uurka ka jirin afka ka sheega marka insha allahu tacaala kolleyba wuu sifaysan yahay maanta caan waxa uu ku yahay madaxweynihii puntland inay puntland hankii iyo hanaankii standardkii lagu yaqaanay hadday dibadda noqon lahayd iyo hadday gudaha noqon lahayd iyo hadday sumcad qoomi noqon lahayd intaa inuu ku fasilmay
waayahay sida aan ognahay rag badan oo ka tirsan ayaa waxay ka yihiin baarlamaanka xildhibaano haddaynu u noqonana afhayeenka baarlamaanku waa nin ka jeeda gobolka sanaa kii hore oo aan ogeyn iyo in loo adeegsaday ahaan military adigoo maanta iscasilay rag badan ku jirta baarlamaanka iyo wasiiro ah kiina siyaasiyiinta ah ee ka soo jeeda gobolka sanaag iyo highland maysan ahayn xilligii aad isku tegayseen sidaa dadka qaarna jahwareerinaysaa qaarna dawladda gelayaan ay leeyihiin waa sax qaarna iscasilayaan qaarna meeshooda laga qaado
waa mahadsan tahay runtii eedu kama marna mas-uuliyiinta kasoo jeeda deegaanka kama kama hadlaan danta guud ee ummadda ay matalaan ay meesha u joogaan ma soo kormeeraan mas-uuliyiinta deegaanka kasoo jeedaan wasiir ha noqdaan ama baarlamaan ha noqdaan ama ama afhayeenka ha noqdaan ama kuwo kale ha noqdaane waxaa dhaqan u ah inay uun adkaystaan jagada ay fadhiyaan iyo maaragtay mushaharka aadka u hooseeya oo ay ay qaataan intaas ayay u arkeen maslaxo weyne markaa eedda qudhooda kama marna
waayahay imisaad umalanaysaa baajad ahaan ama dhaqaale ahaan ayay puntland ugu tala gashay guddoomiye degaanka bure sanadkii waa mahadsan tahay markii la dhisayey golaha deegaanka ayaan interview ama waraysi aan la yeelnay wasiirka arrimaha gudaha wuxuu yihi degmadiina maaragtay waxay leedahay waxa loo yaqaano kabitaan ama kabis hase ahaatee waxay noqotay wax la waayey waxaan kale oo ku sheegaya marka miisaaniyad sanadeedka la diyaarinayo gobolka sanaag iyo highland oo marka horta gobolka sanaag isku ahaa oo highland lagu kabay ama laga jaray gobolkii sanaag oo laba laga dhigay badtari ama gebi ahaanba miisaaniyadda puntland waxaan rabaa inaysan ku jirin eenana kusoo qaadin gebi ahaanba labadaas gobol iyo gobolka la yidhaahdo gardafuul bariga ka jira gobolka bari gardafuul la yidhaahdo in ayna miisaaniyadba kulahaynba miisaaniyadda dawladda ee puntland marka waxaad halkaas ka fahmi kartaa inayna wax ugu talagalin ay jirinba dan iyo heelan aysan ka lahayn dadka in dalka minta inay afa ka sheegtaan mooyaan sida laascano oo aysan maamulin iyo buuhoodba aysan maamulin ay yidhahdaan sagaal gobol ayaan puntland ay leedahay ay ku amtirsadaan beenbeenta ama madaxda isku qarxiso madaxda puntland
waayahay ayaamahan waxaa socday kalalaase ka socda boosaaso ee guddoomiyihii hore galan oo weerar lagu soo qaaday ciidan laga xidhxidhay sidaa u aragtaa arrinta galan uu ka wado magaalada boosaaso
runtii lama dhihi karo galan ayaa wax ka wada ama qalalaase ka wada laakiin galan waxaan dhihi karnaa inuu yahay dadka damiirkoodu uu wanaagsan yahay isaga oo dulmana ah ama aan dhaqaale iyo nafac ku qabin ayuu had har iyo habeen usoo jeeday oo uu muddo gobolka ka shaqeynayay marka eed ma oran karno galan baa leh laakiin eedda waxaan saaraynaa maamulka maanta talada haya oo cid kasta oo isku dayda inay wax wanaajiso xumaan ugu bedela naseexada iyo wanaagga iyo iska umadeed iyo qowmiyadeed iyo soomaalinimo iyo islaamnimo midna aysan qiima ugu fadhin marka aragtidayda waxaan arkaa uun halganka ama kasoo horjeedka maamulka puntland in uu ka mid yahay waxyaabaha hadda dadku ay ku baraarugeen marka ay ka quusteen inay si wanaagsan wax ugu sheegaan ay geli weyday maamulka cabdil algaas uu ka mid yahay galana xubnaha yani tirada yar ee wadaniyadda iyo dareenka wanaagsan uu ku jiro
waayahay adiga haddii aan kuweydino su-aasha ah adiga iyo ninka la yidhaahdo guddoomiyihii hore ee galan wax xiriira maydinka dhexeeya iscasilaadaada iyo isagu hawsha u wado
galan ma aha qof aan isbaranay haddeer ama ama barnaamijyadan qeybtood isaga oo macalin ah ayaan deris ahayn isaga oo guddoomiye ah ayaan deris ahayn original anu waxaan nahay dee dad degan gobolka bari degan oo waxa weeye bulshadeedu waa bulshada keliya oo xaawada iyo caanaha dheyga keeni karta marka waxaana dad isku deegaana oo isyaqaana oo in badan deris ah oo macrufo ah haddana waxaad dhihi kartaa in dareenka iyagu uu isku si uu saameyn uleeyahay yacni aan ka damqaanayno dhibaatada ummadeena maanta haysata
waayahay guddoomiye bootaan axmed bootaan gebagabadii dadka ku dhegaysanaya hadda iyo dadka ku dhegaysan doona maxaad kaga tegaysaa
waa mahadsantihiin aad iyo aad baan ku madaxcelinaya runtii waxaan ku dardaarmayaa intaynu noolaanayno ilaahay ayaa yaqaana laakiin in dalkeena iyo dadkeena islaax iyo wanaag iyo walaaltinimo iyo soomaalinimo iyo isku duubni iyo isku xirnaan iyo wadaqashi iyo wax wada qabsi ayaa insha allahu tacaala leeyahay qof kasta oo soomaaliya meel kasta oo uu joogo in uu ka shaqeeyo xubin kasta oo soomaalinimadu ay maaragtay damqayso wadaniintu ay damqayso iimaan leh inay halka ay joogto dal iyo dibadda ay ka shaqeeyaan wanaagga iyo horumarka ummadda soomaaliyeed ayaan insha allahu tacaala dardaarmaya
waayahay kaasi wuxuu ahaa bootaan axmed bootaan oo ah guddoomiyihii hore ee degmada buraan oo is-aasilay waxaa wareysanayay anigoo ah yaasiin ducaali waxaan u mahad celinaynaa madasha sigisti iyo xiriiryaheeda waa asadnaa suudi aad iyo aad ayaanu mar labaad iyo mar saddexaadba idinka mahad celinayna